subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa subax talaadaha bisha juulayna ay ku beegan tahay sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somalycom idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada idaacadda saaka ee caalamka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah biliiska soomaaliya oo amarro ka soo saaray falal amni darraha oo isugu jira dilal iyo dhac oo maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaya magaalada muqdisho
waxaan la soconnaa magaaladan waxaa ka socda dhac waxaa ka socda dil ay geysanayaan dad qaybo ka miduhu ay gashan yihiin dareeska ciidanka qaybo ka miduhuna ay yihiin ciidanka mar haddii waxa wax lagu geysanaayo ay dareeska ciidanka yihiin waxay meelka dhac ku tahay ciidamadii qaranka
waxaad kaloo dhegaysan doontaan digniin dhinaca amniga ahi oo loo soo jeediyey dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari dalka kenya xilli doorashada dalkaasi guud ahaan ka dhici doonta ay ka harsan tahay wax ka yar bil darajada heerkulka dalka britain oo meel aad u sarraysa gaartay iyo qodobo kale ayaan idin haya intaasoo idil waxa ka horeynaya warkii dunida dhegaystayaal ee ku soo dhowaada jo biden ayaa booqashadiisii ugu horreysay ku tegi doona dalka sacuudi arabiya isagoo ah madaxweynaha maraykanka jimcaha halkaas oo uu doonayo inuu ku qanciyo riyaad inay soo saarto shidaal badan si hoos loogu dhigo qiimaha taas oo markaasi kor u sii qaaday sicir bararka heerkii ugu sarreysayna gaadhsiisay muddo tobannaan sana doorashadiisa ka hor biden waxa uu wacad ku maray in sacuudigu noqon doono dal faquuqan kadib dilkii loo geystay suxuufigii mucaaradka ee jamaal khashuqji si kastaba ahaatee tan iyo markaasi soo saaraha shidaalka ee ruushka ayaa ku duulay ukrein taasoo sababtay in kor uu u kaco qiimaha saliidda oo gaarana heerkii ugu xumaa tan iyo xiisadii dhaqaale ee caalamiga ahayd ee sanadkii ukrein ayaa waxa ay sheegtay oo ay ka digtay in ciidamada ruushku ay isku diyaarinayaan inay xoojiyaan dagaalka ay ku hayaan magaalooyinka muhiimka ee gobolka donbas xilli madaxweyne valadimir zeloniski uu ku eedeeyey dalka kanada in ay weeqday cunuqabataynta ka dhankahay moscow bariga ukrein oo xudun u ah duulaanka ruushka tirada dhimashada ayaa waxa ay gaartay isbuucan dhammaadkiisa ilaa iyo soddon ruux kadib markii duqaymo ay ka dhaceen gobolka dondesk gaar ahaan magaalada shazivyar sida ay sheegeen kooxaha adeega gurmadka degdega madfac dhimasho geysta ayaa waxaa la sheegay in ruushku uu geystay waxaana isniintii uu ku dhacay kharkhiif magaalada labaad ee dalkaasi oo weerarka lala beegsaday xarun lagu dukaamaysto iyo guryo dad rayda ay degan yihiin ayuu yiri madaxa gobolka oleg oo isagu warbaahinta la hadlay dacwad ogayaasha gobolkiisa ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dhinteen lix qof oo rayd ah oo ay ku jiraan wiil toddobiyo-toban jir iyo aabihiisa oo goobta gaari ku marayey kadib markii madfacu uu qabsaday xilliga weerarka ayaa la sheegay in ay dad aad u fara badan goobta joogeen sida ay ku warantay wakaalada wararka ee interfax ukraine warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale idaacadda saaka iyo caalamka aan idinkugu hayo taliska ciidanka biliiska soomaaliya ayaa soo saaray awaamiir ka dhan ah amni darro maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaya magaalada muqdisho kuwaasoo isugu jiray dilal bareera iyo dhac loo geysanayo qaybaha bulshada falalka guracan ayaa lagu eedeeyey kooxo hubaysan oo ku labisan dareyska ciidamada dowladda soomaaliya iyo burcad kale warbixin arrintan la xiriirta waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa soo saaray awaamiir ka dhan ah amni darrada maalmihii ugu dambeeyey ka jirtay magaalada muqdisho kuwaasoo isugu jira dilal bareer ah iyo dhac ay u geysanayaan bulshada kooxa ku labisan dareyska ciidamada dowladda iyo burcad kale oo mootooyin u kuraysan yihiin kuwaasoo xilliyada habeenkii u dhaca guryaha magaalada muqdisho afhayeenka ciidanka booliska cabdifataax aadan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in wixii ka dambeeya labaiyo tobanka saqda dhexe la mamnuucay inay shaqeeyaan mootooyinka bajaajka oo gaadiid muhiima u ah qaybaha bulshada waxaan jecelnahay in saddex arrimood aan baaq ugu dirno bulshada soomaaliyeed tan koowaadoo ah askarta ka tirsan ciidamada qalabka sida gebigoodaba waxaa lagu wargelinaya inaysan dhici karin shaksi hubaysan oo darees wata oo dhex wareegi kara magaalada muqdisho gudaheeda ayadoo taliska xoogga dalka soomaaliyeedna uu maanta go'aan ka soo saaray buliiskana iyo laamaha kale amnigooda anoo afkooda ku hadlahayn aan idinku adkaynayno in aysan dhici karin shaksi qori wata oo darees wata inuu haween madow iyo maalin cadba dhex socdo magaalada muqdisho aan ahayn ciidanka howlgallada gacanta ku haya ee ammaanka sugaaya nambar laba waxaa la mamnuucay habeenkii wixii lix sac ka dambeeya inaysan soco karin mooto bajaaj oo magaalada dhexdeeda aysan ka shaqaysan karin fiidka horena dadka ay adeegtaan wixii intii howlgalka uu socdo habeen madow lix sac wixii ka dambeeya ciddii mooto wadda la arka ayadan inay dembi tahay ay ku xadgudubtay awaamirtii ka soo baxday laamaha amniga sidoo kale waxaan rabnaa milkiilayaasha bajaajada inaan uga digno inaysan shaksi aysan aqoonin ehelkiisa iyo meeshuu ka yimid aysan u dhiibi karin mooto iyo wax la mid ah sidoo kale waxaa eriyada liida ee ku yaalla huteelada iyo dadka ay deggan yihiinba ee cabdicasiis laga mamnuucay in askarta shaqada kuleh waxaan ahayn aysan qori la dhaafi karin jagboontyada laga kontaroolo xeebta liida eriyadeeda dhammaan dignimahaas waxay qusaynayaan ciidanka qalabka sida guud ahaan goob kastoo ay ku sugan yihiin waxaa looga digayaa askari kasta inuu qorigiisa iyo dareeskiisa xaruntiisa uu shaqada ku leeyahay dhigto xilliyada uu xaafadihiisa aadayo afhayeenka ayaa sheegay inay bilaabayaan wejigii labaad ee howlgalka wuxuuna shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada booliska sidoo kale waxaa hadda furmaya howlgalka wejigiisii labaad waxaan jecelnahay maalmo dhow wejigii labaad ee howlgalkan haddii lasoo gebagabay in la waayo magaalada muqdisho shaksi wax ku dhaco ama wax ku dhaawaca waxaana jecelnahay saxaafadda iyo guud ahaan bulshadaba inay la shaqeeyaan laamaha amniga gacanna ku siiyaan in la guto waxaan kaloo u sheegaynaa wixii lix sac ka dambeeya habeenkii ciddii mooto u baahan ama kaalmo u baahan xanuun ama wax jiro waxay la xidhiiri kartaa nambarka gaabana ciidanka booliiska soomaaliyeed si loo caawiyo hadduu xanuun jiro balse waxaa la mamnuucay lix sac wixii ka dambeeya in mooto ay shaqayso dadkan waxaan u rajaynaya inay guryahooda ku sugnaadaan dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odowaa yuusuf raage oo kulan la qaatay saraakiisha fadhiyada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in amni darrada ka jirta muqdisho dadka geysanaya ay wataan labiska ciidamada dowladda waxaanu hoosta ka xariiqay in tallaabo laga qaadi doono askarigii la arko isagoo magaalada ku dhex wata hub iyo dareeska ciidanka waxaan la soconnaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho dhibaatooyinka ka dhacay oo runtii aan dareemi karno awaaqibkoodu waxa uu noqon karo iyo waxa ay keeni karaan iyo waxa ay u dhimi karaan sharafta ciidanka iyo qiimka ciidanku leeyahy waxaan la soconnaa magaalada waxaa ka socda dhac waxaa ka socda dil ay geysanayaan dad qaybo ka miduhu ay gashan yihiin dareeska ciidanka qaybo ka miduhuna ay yihiin ciidanka mar haddii waxa wax lagu geysanaayo ay dareeska ciidanka yihiin waxay meelka dhac ku tahay ciidamadii qaranka qof kasta ee uu qof tuutaha gashano ou dhac u geysto qof shacabahoo dareeska gashana ee dhacay ma leh xitaa qof dareeska gashana ee dhacay kuma ekaysanaayo ama idila kuma ekaysanaayo wuxuu leeyahay ciidanka dowladda oo tuutaha dowladda wata ayaa idhacay idilay taas waxay meelka dhac ku tahay sharafta ciidanka waxay meelka dhac ku tahay wakhtiga aan bixinaynay iyo guud ahaan waajibaadkii iyo mas-uuliyadihii aan u haynay qaranka soomaaliyeed iyo un bulshadeenna waxaan leenahay marka si loo yareeyo amnidarrada magaalada ka socota si loo ilaaliyo sharafka dareeska ciidanka si loo dhiso kalsoonida bulshadeennu ay ku qabi karaan ciidanka laga bilaabo maantay ma doonayno askari xoogga dalka soomaaliyeed oo suuqa lugaynaayo oo magaalada iyo xaafadaha iyo laamiyada lugaynaayo ee darees iyo hub isku wata inaan aragno ma rabno waxaan rabnaa in la xakameeyo waajibaadkan iyo amarkan haddii la bixiyo ee ay gaarto ee uu fuli waayo ee ay dhacdo in suuqa lagu qabto asigoo dareeskii iyo hubkii ku wata magaalada dhexdeeda wuxuu la mid yaha kii waxdhacaya amarada ka soo kala baxay qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ay si xiriira magaalada muqdisho uga dhacayeen falal amniga liddi ku ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
barqa wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay xili ay ka harsan tahay wax ka yar bil doorashooyinka guud ee wadanka kenya gaar ahaan kuwa madaxtinimada ayay mas-uuliyiinta gobolka waqooyi bari wadankaasi waxay ka digayaan suurogalnimada amni darro gobolkaasi ka dhacdo warbixin arrintan la xiriirta gaarisa waxaa ka soo diray wariyaha v o a maxamed faarax shire
dhacdooyin saxiixiga oo gobolkani ka dhacaya cabsi fara badan laamaha amniga haatan gelinayo waxgaradkana waxay ka bixinayaan digniin kala duwan guddiyada nabadgelyada waxgaradka culama udiinka iyo weliba bulshada rayidka ayaa dhammaantood marar kala duwan kaga hadlaya munaasabado kala duwan xasan cusmaan shuuriye xokayaha joogtada amniga oo dhankiisa shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in hub fara badan ay kusoo qulqulayo gobolkan cabsi fara badanna ay dowladdu ka qabto xaaladaasi adag ee suurtagalnimada hubkaasi loo isticmaali karo waad ogsoontihiin marxalado badan ayaa waddankeena igu maraya doorashaa ka jirta ololaha doorashadana xawli bay ku socdaan xaalad amni darro ayaa maaragtay laga baqayaa gobolkeenana madegmiyana mgaarisa county meelo badan ayaa maaragtay waxyaaba dhacdooyin ka dhacay oo dad hubeysan ay maaragtay soo gelahayaan waa inaan fejignaan dheeri aan muujino iskuma xirnaano shacabka guddiyada nabadgelyada iyo saraakiisha golaha amniga marka waxaa idin leeyahay inteena saddaan wada shaqeyno amni iyo nabad ayaa maaragtay lagu wada noolaanay taasaana maaragtay xuduudka dheer ee maaragtay noo dhexey aniga iyo waddankeena walaalaha soomaaliya hub fara badan ayaa ka soo galaa iyo beryahan dambe burcad soo baxay oo communitiga ama maaragtay dadweynaha maaragtay laga soo sheegayo marka waxaa idin leenahay walaalayaal nin qori wato walaal ma noqon karo yaan garab la siinin hana la soo sheego digniinta ilaamaha amniga iyo guddiyada nabadgelyada bixinayaan waxaa sidoo kale soo garab istaagay culimaa diinka gobolkan waxayna sidoo kale sheegeen in fidnada laga fogaado sheekh cabdulaahi bulo oo ka mid ah muftiyada waaweyn ee gobolkan aadka looga ixtiraamo ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha laamaha amnigu haatan ay ka digayaan wuxuuna sheegay in fidnadu ay tahay mid khatar ah dadkoo idinla saameyn karto dadka daalimiinta waa inaan qabanno dadku waa muslimiin waa walaalo waa qaraabo waa jiiraan waxaan waa jaahiliya dadkaa daalimiinta ha la qabto qoom walba daalimiin waa laga heli qoom walba daalimiin waa laga heli daalimiinta gacanta haddii la qaban waayo wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamu khaas yanaha iska ilaaliya oo ka dhowrta fidno aan ku ekaanayni ka subiyey fidnadaa watacummu way camimaysaa ummaddaoo dhan bay camim ya marka middaa ayada ah nin walba qalbiga ha gashado ruuxa daalimkaa qabo ruuxa daalimkaa qaba adigana dulmiga iska ilaali ruuxa daalimkaa qaba adigana dulmiga iska ilaali rofesor sheekh xasan cali oo isaguna dhankiisa ka hadlaya waxa uu sheegay in doorashadu ay tahay maalin keliya shacabkana looga baahan yahay in doorashadu si amni ay u qaataan election baa jira electionkana nin unbaa uu soo geli hal marna waa tegiyo kuradaada dadka waxaan ka codsan haynaa dadka xidid iyo xigaal baa leeyahaa dadka waa muslim waxaan ka codsanaynaa nabad intay shaqadooda ay ku qabsadoon oo nin soo geli doona daraaddiis lagu keel tegin gabarna lagu furin maxaa dha electionka maarta waa iska xasaasi waxaan ka codsanaynaa dadka oo maarta gaarisa iyo dadka north eastern jooga iyo dadka kenya electionka intuu nabad uu noogu dhaco ilaahayna waxaan ka barinaynaa intuu electionka nabad maarta uu noogu rido ninka ilaahay u qorana uu soo geliyo isku soo celceliyo guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani kenya waxa ay dowladdu saartay calaamad ah in suurtagalnimada qulqulatooyin qeybo ka tirsan ay ka dhici karaan kadib markii la arkay in deegaanada qaarkood dhagax tuur iyo buuq uu hareeyey isku soo baxyo kala duwan oo siyaasiyiinta qaarkood ay sameynayaan ciidamo badan ayaa gobolkani lagu soo daabulaya oo suurtagalnimada in qalalaasa haddii ay dhacdo dadka ay kala eriyaan ama ay xasilooni nabadii ku soo celiyaan maxamed faarax shire v o a gaarisa
qaar ka mida dadka baayaa gaarka qaba ee deegaanada dowlad deegaanka soomaalida ayaa la guddoonsiiyey mootooyin casriya gaar ahaan kuwo ay ku socdaan dadka naafada ah warbixin arrintan la xiriirta waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata
gaadiidkan uu xafiiska arrimaha bulshada dowladdeegaanka soomaalida ku wareejiyey dadka baayaha gaarka ah qaba ee curyaamiinta ah ayaa noqonaya mid ay baahi weyn u qabeen islamarkaana ay u adeegsan doonaan gaadiid ahaan maadaama dadkani ay ka haysatay dhibaato dhanka gaadiidka iyadoo gaadiidkan uu yahay mid casri ah oo ku shaqaynaya adeega korontada ayaa dadka la siiyey waxay uga faa'iidaysan doonaan inay ku gaadhaan goobahay u baahan yihiin islamarkaana ay ku qabsadaan adeegyada shaqadooda muhiimka u ah haddaba munaasabadii lagu wareejinayay gaadiidkani waxaa ka soo qaybgalay hadallana ka soo jeediyey wasiirka xafiiska arrimaha bulshada dowladdeegaanka soomaalida ibraahim maxamed isagoo sheegay in xafiiska uu dadaal ugu jiro sidii uu daryeel u siin lahaa dadka baayaha gaarkaa qaba gaadiidkan lagu wareejinayana ay u adeegsan doonaan faa'iidooyin badan maanta halkan waxaan iskugu nimid in aannu guddoonsiinno konton gaari bajaaj oo aannu ugu talagallay dadka baahiyaha gaarkaa qaba oo xafiisku uu horay u diiwaangeliyey waa markii labaad ee xafiiska arrimaha bulshadu uu dadka baahiyaha gaarkaa qaba u soo iibiyo mootooyin ku shaqeeya elektrigga ama korontada ku shaqeeya sanadkii hore soddon xabbo ayuu bixiyey xafiisku sanadkanna waxaan ugu talagallay konton xabbo kontonkii xabbo ayaan saaka halkan qaybintoodii ku guda jiraa kontonka xabbee la keenay soddonkii hore way ka duwan yihiin way ka casrisan yihiin waxyaabo badan oo kuwii hore ayna lahayn bay leeyihiin kuwii hore waxay socon jireen markii la jaajkareeyo waxay socon jireen afartan iyo shan daqiiqo kuwan hadda laakiin cusub waxay soconayaan muddo hal saaca ama lixdan daqiiqo ayay soconayaan inta badan waxaannu ku kala xulannaa dadka markaaannu siinayno qofka aan siinayno horta inuu yahay qof curyaan rasmi ah doorkii hore dadka inta badan ee la siiyey waxaa laga siiyey magaalada jigjigown bay ahaayeen hadda laakiin sanadkan waxaannu gaadhsiinay inta badan deegaanka gobollada kow iyo tobanka gobol hal gobol mooyeen tobanka gobol ee kale waxaannu u qoondaynay qoondo haba yaraatee annaga oo doonayna dadka in cadaalad loo sameeyo oo gobolladu ay wada gaadhaan marka waxaan rajaynaa insha allahu tacaala si siman deegaanka guud ahaan in looga wada faa'iidaysto waxaan ugu talagallay gaari bajaajtan oo saddex lugood leh oo qaabka casriga ee korontada ku shaqeeya in looga faa'iidaysto waxbarashada ganacsiga iyo howlaha kale ee kolba ay u baahdaan dhankooda qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarkaa qabee curyaamiinta ah ee lagu wareejiyey gaadiidka ayaa sheegay in fursad muhiim ay u tahay in gaadiid casriga la siiyo kaasoo ay sheegeen inay u qabeen baahi badan waxay dowladda yacnaha naga taageertay qalabkan gaadiidka ah haddana waxaa mahad iska leh dowladda deegaanka gaar ahaan waxaa mahad iska leh xafiiska arrimaha bulshada kaasoo waxaan ku dhahay naga caawiyey agabkan baahiyada gaarka ah gaadiidkan agabkanaydo baahiyada gaarka ah in badan baan codsaday haddana waxaa ilaahay bay la garabgalay allihii yacnaha waafijiyey waana aragtaan in agabkanaydo u sahlaya dadka curyaanka ah inay ku gaaraan meelaha shaqooyinka ah ama hadday shaqaale yihiin haddaa yihiin yacnaha bare haddaa yihiin agaasin oo haddana uu curyaan yahay u fududaynaya inay tagaan meelahooda marka hore waxaan isticmaali jiray yacnaha birirkanan isticmaali jiray anigoo miisaan leh oo haddana birirka gacmaha iga qaban jireen hal kilomitr hataa ma aan socon karin haddana yacnaha waxaa ii fududaynaya gaadiidkan inaan ku tago shaqadayda waxaan ka shaqayn jiray macallin ayaan ahay bara ka mid ah barayaasha dugsiyada qalaafe gobolka shabeelle marka hadda maanta ma hadda ilaahay iska leh alxamdulilah noloshayda waxay ka bedelaysaa waxyaalo badan waxay ka bedelaysaa inaan dee shaqadaydii hore u gudan karo meeladda aan haysa markaan u baahdo inaan dee waxu soo gatana inaan ku tegi karo si fudud ku tegi karo gaadiidkii aan raadinayn inaan kaga maarmi karo iyay iga caawinaysaa niwa farqiga u dhexeeya wallaahi sidaan rajeey sidaan qabo farqi aad u weyn weye sababtoo aanu ku horaan wadan jiray waqti hore soo iibsaday wuu burburo sbeer ma lahayn oo maxaa birta kaa jabtaa bedelkeygii ma helaysid gaadhiguna hadduu sbeer waayo waa markuu xumaaday ugu dambayn iyo halkan ku xumaaday ku istaagaya marka kanada sida hadda aan warbixinta ku hayno sbeerkiisii wuu jiraa oo waxaa jira shirkadaha dakeenaa jira oo sbeerkeyga laga helayo oo saasuu kaga dugan yahay baan ayaan rajeynaya waxa kaloon codsan lahaana gaadhigiina la sii oo alxamdulilah dee ilaahay baa mahadlo gaadhigii ilaahay naga sii maxaa dhahdaa walaalaha naga sii laakiin waxaan codsan lahaa horta dad badan oo naafo oon hadda qaadana way jiraan sanadba in qaar la keeno dad la siiyo ma looguna daro isbeerkii aan ku samaysan lahayn meel lagu dayactirano intaana in loogu daro siduu gaadhigu in badan noogu socdo oon de waqti badan isticmaali karno iyaan taana codsan lahaa isku sooda duubo gaadiidka ayaa waxa uu noqonayaa mid muhiim ah islamarkaana ay u adeegsan doonaan dadka baayaha gaarkaa qaba dhanka isu socodka oo ay dhibaato weyn ka haysatay maxamed abdiraxmaan gaata v o e magaalada jigjiga
dowladda britain ayaa soo saartay digniin ku saabsan heerkulka dalka oo kor u dhaafaya toddobaadka soo socda ilaa iyo soddon iyo saddex digrii sentagreed digniintan heerka saddexaad ayaa laga soo saaray deegaanada koonfurta magaalooyinka ku yaala gobolka midlandska la yidhaahdo iyo bariga england iyadoo oo qorax kuleyl badani ay ka jirto deegaanadaasi sidoo kale dalal badan oo ku yaala yurub laga soo sheegayo dhibaato taa la mid a warbixin arrintan la xiriirta waxaa london ka soo diray wariyaha v o a cabdixaafid caawil ismaaciil xafiiska saadaasha hawada ee britain ayaa bulshada ugu baaqay inay guryaha iyo xafiisyada ku jiraan xilliga qadada ee duhurnimadu ku beegan tahay xafiiska saadaalinta hawada ee britain ayaa bulshada ugu baaqay inay guryaha iyo xafiisyada ku jiraan xilliga qadada ee duhurnimadu ku beegan tahay biyo badanna ay cabaan si aanay u fuuq bixin waalidiinta ayaa iyagana lagula taliyay inay yareeyaan muddada ay carruurtoodu bannaanka ku sugan yihiin ama ay ku cayaari karaan ee ay qoraxda ku dhici karto digniintan laga soo saaray heer kureelka britain oo meel sare gaadhay ayaa gaadhaysa ilaa iyo dabayaaqada toddobaadkan iyadoo oo la filayo inay xaraaradu gaadho ilaa iyo afartan ama koob iyo afartan centigrade kuleylkan ku yimi cimilada iyo heer kulka sii badanaya ayaa loo tirinayaa cimilada isbedeshay isniintii shalayna waxay ahayd maalintii ay ugu kululayd sanadkan britain guryaha britain badankooda looma sameeyo aaladaha guryaha qaboojiya sida dalalka bariga dhexe tan ayaana keentay in huur iyo kulayl gudaha loogu jiri kari waayey maalmihii ugu dambeeyey dadkii ugu badnaa ayaana tegay xeebaha dalka magaalada london heer kulkii ugu darnaa ayaa ka dhacay toddobiiyo tobankii bisha ah halka mandaqada scotland iyo waqooyiga ireland axaddii heer kulkii ugu sarreeyay laga dareemay doctor maxamed caydiid hore oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo degan magaalada shafil ayaan weydiiyey khatarta ka iman karta qoraxda marka ay dadka ku dhacdo weriya cabdixaafida waxaa dhacda marka xilliga ay qoraxdu aada iyo aada u kulushahay siiba khaasatan dhulkan yurub oo ah qaarad sanado boqolaal sano in ku dhow warshada lahayd oo ay hawadeedu ay maaragtay wasaq fara badan ka buuxdo oo aan ahayn hawadii dhulkii ayn dhulkii soomaaliya ee hawadiisu nadiif tahayd marka ay qoraxdu sidanoo kale u kulushahay waxaa dhacda xilliga xagaaga in mawjado kuliga ay samaysmaan marka waxaa kaloo dhici karta in xiliyadanoo kale ay qoraxdu aada u kulushahay inay qoraxdu ay sababto kansarka ku dhaca maqaarka oo ah noocyada kansarka ugu xun waxaa kaloo dhacaysa in maaragtay dadka waaweyn oo kale ee da-doodu toddobaatan ka weyn tahay inaanay u wanaagsanayn marka ma wacna xiliyadanoo kale inay dadku intay dabadda u baxaan qoraxda ay isu dhigaan khaasatan waqtiga maaragtay ay qoraxdu aada u kulushahay dadka waaweyn waxaa fiican inay hadiyo goor guryaha ku jiraan marka khataro badan baa jira oo ku aadan kulaylahan iminka xilligan qaaradda yurub aada u saameynaya siiba dalkan ingiriiska kuleylka soo gaadhay yurub oo kasoo jihaystay waqooyiga africa ayaa dalalka heer kulku kor u kacay yurub toddobaadkan waxaa ka mid ah wadamada faransiiska jarmalka iyo talyaaniga dalka spain meelaha qaar heer kulku waxa uu gaadhay ilaa iyo toddobiiyo afartan centigrade magaalada london shalay waxaad arkaysa iyada oo dad badani hoos fadhiyaan dhirta ku taalla xadiiqadaha magaalada ku yaala goobaha ay bulshadu isugu timaado sida masaajidada waxaa la ballaqay daaqadaha iyo albaabada si gaar ahna waxay wasaaradda caafimaadka britain ugu digtay dadka waayeelka ah carruurta iyo dumarka uurka leh cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
subax wanaagsan dhegaystayaal gebagabadii idaacadda saaka ee caalamka ayaannu kusii dhowaanaynaa markan waxaan idiin soo qabanayaa heesta fanaanka xasanada samatar uu ku luqeeyo ee balweyne la yidhaahdo nala dhegaysta dhegaystayaal
bishay sidee tahay aniga iyo geerlula iskumaana soo baxin sabareeradeydii iyo bidaashadeedii buundarayaarte beradu weyn ku taale iyo maanta guudkood qabtankeeye dhamaahay
heesaasi baldweyni fanaanka xasan aadan samatar gabagabayay u hayd idaacaddeenna saaka iyo caalamka anigoo jamaal axmed cismaan ee idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kowda iyo barka duurnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo